halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaaye udbanogu saaciiday sharxin sifahaaga tubtiisinayow ebanagu saaciid sharxin sifahaaga
mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan waxaannu horay idinku sii wadaynaa daraasaadkan aynu ka soo xiganayno kitaabka quduuska ah oo aynu ugu magac darnay dhexmarka kitaabka quduuska ah waa barnaamij aad ku baranaysaan kutubta baibalka uu ka kooban yahay haddii ay ahaan lahaayeen kuwii axdigii hore iyo kuwa axdiga cusub waxaanan caawa horay idinku sii wadi doonnaa kitaabka nebi hosheeca oo ka mid ah kutubta axdigii hore hosheeca wuxuu ka mid yahay nebiyo aan lagu tirin kuwa waaweyn ee reer banu israa'iil ha yeeshee farriimaha ay qorayaan waa farriimo xoog leh oo ka imaanaya dhanka ilaah waxaana reer banu israa'iil looga digayaa khatarta ay leedahay in lagu faraq xirto qaramo aan waxba ka garanaynin ilaaha baaqiga ah ee samada iyo dhulkaba uumay markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay aayadaha sagaal iyo toban ilaa labaatan ee cutubka tobanaad waxaana halkaasi ku cad in dadkii wakhtigaasi ay aad u qiimayn jireen guurka inkastoo markaasi iyada ah ay hoos uga soo dhaceen fikraddoodii wanaagsanaa ee ilaah ku sallaysnaa waxay garanayeen haddii nin uu guursado gabadha uu jecel yahay inuu iyada un ka taxadarayo oo uusan ka aadaynin naag kale marka ilaah uu ku leeyahay waan ku guursan doonaa wuxuu la hadlayaa dadka dalka deggan oo dhan oo wuxuu leeyahay waan idin daryeelayaa oo waan idin jeclaanayaa oo waxaad tihiin dadkayga marka ilaah uu leeyahay waan ku guursanayaa waa in loo fasirtaa inay ka micno tahay waan ku xanaanaynayaa waan ku dhowrayaa oon ku difaacayaa oon ku hoggaaminayaa waayo ilaah wuxuu isticmaalayaa luqaddii dadkii waagaasi haddii aynu dib ugu noqonno aayaddii sagaal iyo tobanaad ayaa ilaah wuxuu leeyahay oo waan ku guursan doonaa inaad weligaaba tayda ahaatid haah oo waxaan kugu guursan doonaa xaqnimo iyo cadaalad iyo raxmad iyo naxariis marka ay sidaan tahay ilaah waa u imaan doonaa reer banu israa'iil laakiin weli waxyigan lama kaamilin oo waxaa xaqnimadu ay u bilaabanaysaa iyo cadaaladda markii ay ilaah u soo noqdaan waxayna helayaan naxariis kalgacayl iyo cadaalad ha yeeshee reer banu israa'iil waxay la mid yihiin qaramada kale ee dunida dad bay la tahay inay reer banu israa'iil yihiin dad xunxun danta ayaa ku khasabtay inay dagaalamaan laakiin israa'iil kama duwana dadka kale ee dunida ha yeeshee weli wakhtigii ilaah uu sii sheegay ee uu xaqnimada iyo cadaaladda ku dhaqi lahaa uu dhiman yahay oo waxyiganina lama kaamilin inkastoo ay dhulkoodii iminka ku laabteen ha yeeshee markii ay rabbiga ku noqdaan ayaa barakadu taam ay noqonaysaa waxaana rabbigu uu leeyahay oo waxaan kugu guursan doonaa daacadnimo oo adna rabbigaad ogaan doontaa waa marka ay ilaah u soo noqdaan marka dalku barakadiisii uu helayo iyaguna ay wax waliba oo wanaagsan ilaah ka helayaan haddaan horay idinku sii wadno kitaabka hosheeca ayaannu caawa idin bilaabaynaa meeriska cutubka labaad aayaddiisa kow iyo labaatanaad waxaana qoriinku uu leeyahay sida tan oo waxay maalintaasi noqon doontaa inaan jawaabo ayaa rabbigu leeyahay waxaan u jawaabi doonaa samooyinka oo iyana waxay u jawaabi doonaan dhulka waxaa qoriinku uu leeyahay oo waxay maalintaasi noqon doontaa waxaa maalintaas loola jeedaa maalmaha ugu dambeeya ee ilaah uu u imaan doono reer banu israa'iil waana wakhtiga dhibka weyn dabadii marka masiixu boqortooyadiisa uu ka taagi doono dunida waxaana rabbigu uu leeyahay oo waxay maalintaasi noqon doontaa inaan jawaabo ayaa rabbigu leeyahay waxaan u jawaabi doonaa samooyinka oo iyaga waxay u jawaabi doonaan dhulka waxaana loola jeedaa in wax waliba ay hagaagi doonaan haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal meeriska cutubka labaad ayaanu waxaan horay idinku sii wadaynaa cutubka labaad aayadda laba iyo labaatanaad waxaana qoriinka uu leeyahay sida tan oo dhulkuna wuxuu u jawaabi doonaa haruurka iyo qamriga iyo saliidda oo iyaguna waxay u jawaabi doonaan yasriceel yasriceel waxay ka micno tahay in ilaah uu marka hore kala diri doono oo haddana isaga ayaa soo ururin doona haddaan horay idinku sii wadno meeriskan ayaannu iminka horay waxaannu u sii ambaqaadaynaa kitaabkii hosheeca cutubka labaad aayadda saddex iyo labaatanaad waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan oo anna dhulkan iyada ku beeran doonaa oo waan u naxariisan doonaa tii aan naxariista heli jirin oo kuwa aan dadkayga ahaan jirin ayaan ku odhan doonaa idinku dadkaygaa tihiin oo iyana waxay igu odhan doonaan adna waxaa tahay ilaahayo haddaba labada aayadood ee ugu dambaysa waxaa u taagan labadii carruur ee goomer ma ahan oo keliya in ilaah iyaga uu ururin doono laakiin si ahaan maayaan loo ruxamaah ama mid aan loo naxariisan oo ah cunug ay dhilla dhashay laakiin rabbigu wuu u naxariisan doonaa wakhtigan xaadirka ah waxay u muuqataa inay yihiin loo camii ama ma ahan dadkayga laakiin maalintaasi mustaqbalka ah ilaah wuxuu odhan doonaa waxaad tihiin dadkayga oo waxay odhan doonaan ilaahow waxaad tahay ilaahayga saaxib iminka reer banu israa'iil sidaas ma ahan ilaahna u soo noqon maayaan waa waxyi imaanaya mustaqbalka marka ay odhanayaan ilaahow adigaa noo gargaara haddaba saaxiib waxyigaasu waa mid imaanaya mustaqbalka waxaa dhegaystayaal intaasi noogu soo dhammaanaya cutubkii labaad ee kitaabkii nebi hosheeca waxaanan haatan idin bilaabaynaa cutubka saddexaad ee kitaabkii nebi hosheeca waxaa iminka aan ku bilaabaynaa mowduuca koowaad ee cutubkan saddexaad oo ah in nebi hosheeca lagu qasbay inuu qaato naagtiisii dhillada ahayd ee goomer inkastoo hosheeca ay ku adkaatay inuu qaato naagtiisii aan daacadda u ahayn isaga haddana ilaah baa ku amray oo ku yidhi waa inaad qaadataa goomer haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal kitaabkii nebi hosheeca ayaannu haatan la soo baxaynaa baalka kun boqol iyo soddon ee kitaabka axdigii hore cutubka saddexaad ee kitaabkii hosheeca aayaddiisa koowaad waxaana qoriinku uu leeyahay sida tan markaasaa rabbigu igu yidhi haddana tag oo waxaad jeclaataa naag la caashaqo oo dhillo ah sida rabbigu uu u jecel yahay dadka israa'iil inkastoo ay ilaahyo kale u jeesteen oo ay jeclaadeen wax sabiib ah waxaa lagu yidhi haddana tag oo waxaad jeclaataa naag la caashaqo waxaana loola jeedaa naagtaada u tag waayo iyada ayaa naagtaadii ah hosheeca wuxuu jeclaa xaaskiisa inkastoo ay ahayd haweenay daacaddarro ku macaamiloota wuxuu rabbigu leeyahay sida rabbigu uu u jecel yahay dadka israa'iil inkastoo ay ilaahyo kale u jeestaan marka uu leeyahay waxyaalo sabiib ah ayaa taasu ay u dhigmaysaa siyaarooyin lagu cuno macmacaanka iyo xalwada haddaba dhaqamadaasu waxay ahaayeen kuwii dadkii karaahiyada ahaa ay samayn jireen waxaana dabeecaddaasi ka dhaxlay reer banu israa'iil oo iyagu sida qurumaha oo kale xilligaasi u jeestay asnaam caabud ilaah halkan mas'alooyin ayuu ugu sheegayaa hosheeca oo wuxuu leeyahay soo arki maysid sida aan dareemayo waxaan doonayaa inaad tagto oo aad kaxaysato goomer iyadu waxay ahayd haweenay aan adiga daacad ku ahayn laakiin welibana waad jeceshahay oo wad qaadatay anigana sidaas oo kale dadkaygii way iga tageen oo waxay noqdeen kuwa u adeega asnaamta ha yeeshee weliba dayrin maayo iyaga waanse ciqaabayaa laakiin maalin maalmaha ka mid ah ayay ii imaan doonaan oy ii adeegi doonaan haddaan horay idinku sii wadno meeriska cutubka saddexaad aayadda labaad ayaa waxaa qoriinku uu leeyahay sida tan sidaas daraaddeed iyadaan ku soo iibsaday shan iyo toban xabadood oo lacag ah iyo xumeer iyo bar oo shiciir ah laga yaabo goomer in ay iska iibisay rag iyagu naagaha u geeya rag kale oo hablaha ka dalaala nebi hosheeca waa inuu raggaasi mar kale ka soo iibsadaa iyada wuxuuna leeyahay sidaas daraaddeed iyadaan ku soo iibsaday shan iyo toban xabadood oo lacag ah iyo xumeer iyo bar oo shiciir ah waa intii markii hore ay iyadu isku iibisay miyaad garanaysaa in aniga iyo adigaba layna soo furtay sawirka halkan laynagu tusayaa ma ahan mid qurxoon waana sababta aan kitaabkan dadka loogu wacdiyin maalmaheenna oo wacdiyaashu afka ayay kala baqayaan waxaannu ka hadalnaa inaan ilaah isku dhiibno oon u go'no oon u adeegno waana inuu ina soo furtaa isla sidii hosheeca uu naagtiisii ka dhilowday u soo iibsaday mar kale isla sidaas oo kale ayaa ilaah uu inoo soo iibsaday marka waad la yaabaysaa marka aynu sidaasi ku leenahay dadka laakiin waxaad ka fakartaa sida maanta ay noloshaadu tahay miyaad ku dhex jirtaa fisqi iyo tumasho iyo balwad waxyaabahaasi ayaa ilaah uu kaa soo furanayaa haddii aad masiixi tahay oo waxaa lagaa soo wadayaa goobtii sharka marka maxaa qofku dhaamayaa dhilay haddii uu mar waliba naag aan naagtiisii ahayn la jiifsado waxyaabahaas ayaa laynaga soo furanayaa isla sida hosheeca naagtiisa oo isku dhiibtay faakihaysiga oo la gatay haddana nebigu uu dib ugu soo iibsaday wuxuuna leeyahay sidaas daraaddeed iyadan ku soo iibsaday shan iyo toban xabadood oo lacag ah iyo xumeer iyo bar shiciir ah in dib loo soo iibiyo goomer uma ayan qalmin oo ma ayan samayn wax ficil ah oo muujinaya inay u qalantay in dib loo soo iibsado innaguna la mid baynu nahay waxaa rasuul butros uu leeyahay sida ku qoran warqaddiisii koowaad cutubka koowaad aayadaha siddeed iyo toban ilaa sagaal iyo toban sida tan waxaad og tihiin inaan dabeecaddiinnii bilaashka ahayd oo aad awowayaashiin ka dhaxasheen laydinkaga soo furan waxyaalaha baaba'aya oo ah sida lacagta iyo dahabka laakiinse waxaa laydinku soo furtay dhiiggii qaaliga ahaa oo masiixa oo ah sidii wan yar oo aan wax ceeb iyo iin toona lahayn waxay ahayd in masiixu uu inoo daadiyo dhiiggiisa waxayna ahayd inaan u dhibtoonno oon u dhimanno si aniga iyo adigaba laynoo soo furto maxaa ugu wacan oo la doonayaa in laynoo soo furto waxaa ugu wacan inaynu nahay dembiilayaal lumay oo dembi aawadiis isku iibiyey sidii goomer oo kale haddaan horay idinku sii wadno kitaabkii nebi hosheeca cutubka saddexaad aayadda saddexaad ayaannu iminka la soo kala baxaynaa baalka kun boqol iyo soddon ee kitaabka axdigii hore waxaana qoran sida tan oo waxaan iyada ku idhi waa inaad wakhti dheer ii joogtaa oo aadan dhilloobin oo aadan innaba nin kale naagtiisa noqon oo aniguna sidaas oo kalaan ku ahaan doonaa waa wax iska caadi ah in hablaha qaar iyo raggaba ay ku kacaan khiyaano wuxuu ku sameeyey baaritaan wuxuuna soo saaray in naagtiisu ay rag kale la tumanaysay markaa sidee baad dareemi lahayd haddii naagtaasu ay rag kale la tumato haddaba ilaah wuxuu dareemayaa sida aad adiguba dareemi lahayd markii dadkiisii ay ka tageen oy asnaam raaceen oo wuxuu leeyahay waad iga jeesateen ood iga tagteen oo welibana iima adeegtaan ciise masiix ayaa wuxuu ku leeyahay injiilada sida ku qoran injiilka sida matayos uu u qoray cutubka toddobaad aayadaha laba iyo labaatan ilaa saddex iyo labaatan sida tan maalintaasi qaar badan baa igu odhan doona rabbow rabbow miyaanan magacaaga wax ku sii sheegin oo miyaanan magacaaga jinniye ku saarin oo miyaanan magacaaga wax badan oo xoog leh ku samayn markaasaan ku odhan doonaa weligay idinma aqoon iga taga dembifalayaalow waxaa la mid ah mid waliba oo ku dooday inuu hadalka ilaah dadka ku wacdinayo haddana aan ilaah ka hadlaynin oo welibana raadinaya wax ay jeclaysan karaan kuwa uu la hadlayo kuwa caynkaas oo kale ah waxaa ilaah uu ugu yeerayaa kuwa xagga ruuxa ka qaldama waxaan markaasi hubaa in hosheeca dad badan aanay jeclaysan laakiin wuxuu kala hadlayay dadka waxyaabo dhab ah oo jira miyaanay dadku iminka isla sidaas oo kale ahayn waxaa jira niman naagaha iibiya oo u raadiya rag lacag leh oo iyagana ka qaata xoogaagooda waxayna u keenaan hablaha ay doonayaan waxaana la mid ah waxa ay iminka israa'iil samaynaysay xilligaas waxaana ku qiraya nebiga iyadoo tusaalaha ama masaalku u yaallo gurigiisa aayadda afaraad iyo weliba tan shanaad ee cutubkan ayaa waxay noqonayaan waxyi ahmiyaddiisa u sarreeyo oo jawaab u haya ragga isku howla waxyiyada oo ay la tahay inay garanayaan wakhtiga uu sayidku imaanayo inkastoo cutubkani uu yahay cutub kooban oo ka kooban shan aayadood welibana waa cutub farriimo waaweyn oo waxyi ah ay ku qoran yihiin kuwaasoo inooga yimid hadallada ilaah nin reer banu israa'iil ah laakiin rumaystay masiixa oo aayadda ka hadlaya ayaa wuxuu leeyahay sida tan waa cutub ay ku qoran yihiin waxyada ugu waaweyn ee qorniinka waxaa cutubkani lagu xidhaa kan sagaalaad ilaa iyo kan kow iyo tobanaad ee warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka rooma waxay haddaba ila tahay in cutubyadaas loogu tala galay warqadda qusaysa qaranka israa'iil waana warqaddii loo qoray reer rooma cutubyada siddeed iyo sagaal waxaa ku qoran ilaah sida uu ula macaamiloonayo israa'iil oo cutubka tobanaadna waxaa ku qoran sida uu ula dhaqmayo ilaah reer banu israa'iil wakhtigan xaadirka ah kan kow iyo tobanaadna waxaa ku qoran sida uu mustaqbalka ula dhaqmi doono haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal barnaamijkan ayaannu haatan idin akhriyaynaa kitaabkii nebi hosheeca cutubka saddexaad aayadda afraad waxaana qoran sida tan waayo dadka israa'iil wakhti dheer bay joogi doonaan boqor la'aan iyo amiir la'aan iyo allabari la'aan iyo tiir la'aan iyo eefood la'aan ama taraafiim la'aan waxa qoriinku uu leeyahay wakhti dheer ayaa israa'iil ay joogi doontaa boqor la'aan waxaad ogaan doontaa inaannu halkan inagu siinaynin inta ay reer banu israa'iil boqor la'aanayaan iyo inta ay amiir la'aanayaan haddaba waxyiganu waa mid yaab badan oo ilaah uu inoo sheegayo waayo reer banu israa'iil saddex goor oo hore ayaa dalka laga saaray oo haddana lagu soo celiyey mar waliba ilaahay wuxuu iyaga u sheegayay inta sannadood ee ay dibadda joogayaan waxaana ugu horreysay waxyigii hore ee nebi ibraahim uu siiyey markaasoo uu ku lahaa dadka adiga kaa farcami doona waxay geli doonaan gumaysi muddo gaaraysa afar boqol iyo soddon sannadood waxyigaasina waa la kaamilay kadib markii ilaah reer banu israa'iil uu ku soo celiyey dalkii masar mar kale ayaa haddana loo kaxaystay baabiloon waxayna halkaasi ku maqnaayeen muddo toddobaatan sannadood ah mar kale ayaa haddana loo kaxaystay dalka baabiloon waxayna halkaasi ku maqnaayeen muddo toddobaatan sannadood ah waxaana nebi yeremiyah loo sheegay in dalka looga saari doono dembiyadooda aawgii iminka nebi hosheeca ayaa isna wuxuu leeyahay israa'iil wakhti dheer ayay joogi doonaan boqor la'aan labadii kol ee hore ilaah wuxuu sheegay inta ay dibadda ku maqnaanayaan laakiin kolkii saddexaad lama sheegin inta ay boqor la'aanta joogayaan oo ay dibadda dalka kaga maqnaanayaan waxaa jira kuwo badan oo leh sayid ciise masiix wuxuu imaan doonaa laba kun oo sannadood kadib laakiin taasi ma ahan wax qoriinka uu taageerayo waxay iska dhigayaan sida inay xiriir isgaarsiineed ay ka heleen samada ama in qabar uu ku soo degay ha yeeshee ninna garan maayo soo noqoshada ciise masiix oo qoriinkuna inooma sheegin waxaase jira kuwo dadka la dhex meeraysanaya waxyo ay leeyihiin berri iyo beri dambe ayaa la kaamilayaa laakiin hadalladaasu runta kuma sallaysna maxaa haddaba ilaah uu u leeyahay maalmo badan ayaa israa'iil ay boqor la'aan doontaa muxuuse inoogu sheegi waayey maalmaha waxaa ugu wacan in ka bilaabata markii dalka ay kolkii saddexaad reer banu israa'iil ka baxeen in ilaah quruumaha magaciisa uu ugu yeerayay oo uu kiniisaddiisana quruumaha ka dhisayay waxaan markaasi doonayaa oo aan idinku leeyahay innagu waxaynu nool nahay maalmihii ugu dambeeyey marka waxaa laga yaabaa in qaarkiin aad is tiraahdaan miyaa sayidka uu soo dhow yahay oo uu muuqan doonaa maanta waa hagaag anigu garan maayo wakhtiga uu imaanayo laakiin waxaan kugu odhanayaa maalintu way dhowdahay ciise masiix baa isna wuxuu leeyahay bal eega anigu dhowaan baan soo noqon doonaa inkastoo haatan laga joogo markii uu sidaasi yidhi muddo ku dhow laba kun oo sannadood marka ay sidaas tahay wuxuu masiixu imaan karaa maanta ama berri ama beri dambe waxaa kaloo aannu garanaynaa in kun sannadood ay ilaah ula mid tahay sida shalay oo kale iyo sida wakhti habeennimo ah oo la soo jeedo markii sayidka uu muuqdo wuxuu kiniisaddiisa ka wadayaa dhulka marka asbaabta aan la garanaynin wakhtiga nebi hosheeca uu inoo sheegay ee reer banu israa'iil aanay boqor iyo amiir toona u yeelanaynin waxa weeye in kiniisadda wakhtigeeda aan lagu sheegin qorniinka oo welibana taariikhdeeda laguma qorin kitaabka axdigii hore marka dadkeenna masiixiyiinta ah waxaannu leenahay ilaah oo deegaankeennu waa jannada dadka qaarkood baa magacyo u yeela kiniisadaha laakiin kiniisaduhu magac ma laha waayo qorniinku ma siinin magac ereyga giriigga ah ee ekslisia ayaa wuxuu ka micno yahay urur loo yeedhay waxaa masiixu uu u yeedrayaa urur ama jir noqonaya aroosadiisa kiniisadda waxaa qiimi sare ku soo iibsaday masiixa waxaan rumaysanahay in kiniisaddu ayan magac lahayn haddii ay magac leedahay wuxuu noqonayaa magaceedu margaret miyaad weligaa haddaba maqashay kiniisad loogu yeero margaret waxaa markaasi aan idiin sheegayaa in kiniisaddu ayaan magac lahayn oo aan horay loogu soo sheegin qorniinka axdigii hore rasuul bawlos ayaa inoo sheegay oo wuxuu inagu yidhi waxay ahayd qarsoodi la muujiyey wakhtiga axdiga cusub haddii aad la kulmi lahayd simon butros ka hor intaannu helin ruuxa quduuska ah maalintii bentecost oo aad weydin lahayd miyaad garanaysaa waxa dhici doona maxaad sugaysaan wuxuu kugu odhan lahaa garan maayo ha yeeshee markii ruuxa quduuska ahi uu ku soo degay mu'miniinta waxaa dhashay kiniisadda laakiin taariikh lama siinin markaana garan mayno wakhtiga kiniisaddu ay hawada kula kulmayso ciise masiix waxaana iminka hosheeca uu leeyahay sida ku qoran aayadda afraad waayo dadka israa'iil wakhti dheer bay joogi doonaan boqor la'aan iyo amiir la'aan iyo allabari la'aan iyo tiir la'aan iyo eefood la'aan ama eraafiim la'aan waxaan filayaa markaasi dhegaystayaal in waxyigaasu ilaa iminka uu dhaqangal yahay waayo reer banu israa'iil ma lahan boqor iminka dalkooda ka taliya
siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soomari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sariyow masiixow salula wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin